أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي
bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu ku soo dhowaada dhegaystayaal warka fiidnimo warbaahinnada ka soo baxa qaaradda afrika ayaa si aad u hadlaya burburka iyo jabka soo gaaray maleeshiyaadka koox hordada soomaaliya iyo guulaha ay soo hoyaan ciidamada mujaahidiinta mas-uuliyiinta maktabka dacwada wulaayada galgaduud ayaa kormeeraya madaarista qur'aanka kariimka degmada galhareere ee wulaayadaas maktabka dacwada wulaayada bay ayaa dowladdii inay u soo gebagabeeyey haweenka maraakiista deegaanka iidaale ee wulaayadaas ruux soomaaliha ayaa ku geeriyooday shil gaari oo ka dhacay dalka zambiya والله يرعاك أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي أندلسا يا نصر أجدادي أندلسا عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي
waa habeenimo khamiisa lixda bisha safar kun afar boqol afartan iyo toddoba ku soo dhowaada warkaas faahfaahsan warbaahinnada ka soo baxa qaaradda afrika ayaa si aad u hadalaya burburka iyo jabka soo gaaray maleeshiyaadka kooxda hordada soomaaliya iyo guule ay soo hoyaan ciidamada mujaahidiinta warbixinta warkaasi waxaa inoo faahfaahinaya walaalkeen xasan cabdiraxmaan abo xasan wargeyska albawaaba news oo ka mid a warbaahinta ugu afka dheer ee dalka masar ayaa warbixin ka qoray horumarka mujaahidiinta al-shabaab waxa uuna sheegay in geesiyada towxiidku ay haatan wadaan howlgal ballaaran oo deegaano badan ay kaga sifeeyeen maleeshiyaadka ridada soomaaliya howlgalkan ayuu wargeesku ku sheegay inuu mugdi geliyey masiirka kooxda ridada islamarkaana uu muujiyey sare u kaca awoodda mujaahidiinta oo muddo ku dhow labaatan sanno dagaal aan kala har lahayn kula jiray isbahaysiga kufaarta caalamka iyo dabadhilifyadooda soomaaliya weeraradii cagmarinta ahaa ee geesyada towxiidku ay kula wareegeen magaalooyinka moqokori iyo maxaas ayuu wargeesku soo hadal qaaday waxa uuna ka dhawaajiyey in weeraradaasi ay soo afjareen duulaankii ay shahaadala diriirnimo ee murtad xasan gurguurta uu ku soo qaaday deegaanada laga hirgeliyey ku dhaqanka shareecada islaamka wargeysku waxa uu ka shanqariyey in labadii bilood ee ugu dambeeyey ay mujaahidiintu isku fidiyeen deegaano badan oo istaraatiiji ah haatanna ay ku sii siqayaan deegaano hor leh xilli taageeradii kufaarta caalamka ay ku barbartaagneed kooxda ridada soomaaliya ay meesha kasii baxayso dhaqdhaqaaqa islaamiga ayaa si tartiib tartiiba ugu fidaya dhulka soomaaliya iyadoo dhaqdhaqaaqa al-shabaab uu soo maray isbedello labaatan sano gudahood ayaa lagu yidhi warbixinta wargeyska albawaaba news waxa uu intaa raaciyey in haatan ay halis ku jirto farahana ay kasii baxayso xaaladda amni ee kooxda ridada soomaaliya warbixintan oo wargeesku baahiyey talaadadii shalay ayaa sidoo kale lagu xusay in taqadumka mujaahidiintu uu yahay mid aan loo babacdhigi karin maadaama ayuu yidhi duqeymihii diyaaradaha maraykanka iyo weliba dowladaha kale ee saliibiyiintu ay muddo badan ka wadeen soomaaliya ay hor joogsan waayeen horumarka baaxadda leh ee ay ku tallaabsadeen mujaahidiinta al-shabaab mas-uuliyiinta maktabka dacwada wulaayada galgaduud ayaa kormeeray madaarista qur-aanka kariimka ee degmada galhareer ee wulaayadaas marwaan maxmed ayaa warbixinta warkaasi inoo haya هذا قرآن كريم بسم رحمن رحيم في الحياة ترى نداه ثم في الأخرى نعيم هذا قرآن كريم
iyadoo la garowsanayo culeyska iyo mas-uuliyadda weyn ee saaran ummadda muslimka ah gaar ahaan dhanka ilaalinta baridda iyo kudhaqanka qur-aanka kariimka ah ayuu maktabka dacwada ee wilaayadda islaamiga ah ee galgaduud waxa uu si rasmi ah u daafuray xamlad cusub oo muhiim ah oo loogu magacdaray xamlatulcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlih taasoo shacaar looga dhigay alitqaan waljuwdah xamladan waxa ay xoogga saaraysaa dhowr qodob oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin gudashada mas-uuliyadda iyo ammaanada saaran guud ahaan bulshada ee ku aadan baridda qur-aanka korgalka guud ee madaarista qur-aanka si loo ogaado xaaladooda dhabta ah kalsoocidda madaarista tayadooda wanaagsan tahay iyo kuwa u baahan dib u dhis iyo baraarujin dhiirigelinta macallimiinta iyo waalidiinta dadaalaya iyo baraarujinta kuwa ka gaabiyey mas-uuliyaddii looga baahnaa xamladan ayaa markii ugu horreysay laga bilaabay degmada galhareeriya halkaas oo maktabka dacwada si qoto dheer uga kuurgaray madaarista qur'aanka ee degmadaasa ilaa shan iyo toban madraso qur'aan ah ayaa la booqday iyadoo si toos ah loola falgalay macallimiinta maamulka ardayda iyo waalidiinta islamarkaana ugu dambeyn imtixaan laga qaaday ardayda madaaristaasi kaas oo lagu xaqiijinayay tayada waxbarashadooda waxaa dhammaan baaritaanadaasi lagu soo gunaanaday munaasabad ballaaran taas oo lagu qabtay degmada galhareeri waxaana ka soo qaybgalay oo goobjoog ahaa guddiga xamladan ee maktabka dacwada macallimiinta madaarista qur'aanka waalidiinta carruurta iyo marti sharaf kale ugu horeyn guddiga xamladan ayaa jeediyey warbixin ku saabsan ujeeddada xamladan iyo sida looga fuliyey degmada galhareeri iyo tirada ardayda ee imtixaanka laga qaaday waxay xuseyneen iyo arkeen horumar iyo dadaal muuqda sidoo kalena ayla kulmeen caqabado u baahan xal iyo wacyigelin dheeraad ah masaaishaas marka annagoo ka anba qaadayno mas-uuliyaddaas ay xamladaas qaadnay oo la dhahayo xamlat alcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlih xamla ku saabsan alcinaaya waa daryeelid iyo danayn in la daryeelo oo maxaan ku laga warhaayo qur'aanka kariimka qaabkii loo weyneyn lahaa ee ehelkiisa hadda laga warramayo ilaahay ehelkiisa lagu sheegay dadkaasna waxaa weye mucalimiinta waaye mucalimiinta dadka soomaaliyeed agtooda waa la ogyahay dad sharaf leh dadkaas in laga warhaayo ayaa la rabaa marka si guud ahaan degmadu mashruucaas ama barnaamijkaas wuxuu ka dhex socday muddo afar maalmood oo maanta afar ay u tahay dugsiyada hadda aan soo marnay degmadan ku yaalo waa shan iyo toban madaraso mucalimiinteedana shan iyo toban macalin waaye guud ahaan ardada oo aan soo aragnay oo aan la soo kulannay hadday tahay dhanka qiraa'ada iyo kitaabada in la imtixaamo la fiiriyo qiraa'ada iyo qur'aanka qaabkay u akrinayaan toddoba boqol konton iyo afar arday ayaan hadda imtixaan ka soo qaadnay ku nool magaalada tangal hereeri si guud ahaan toddoba boqol konton iyo afar arday ay ahaayeen madaaristani shan iyo toban madarasay ahaayeen marka imtixaan iyo dabagal iyo shay haddii la qaadana waxyaabo badana la arkayaa waxyaabana waan soo aragnay ciddii lahayd oo gaar ahaan mucalimiinta si gaar ah iyo si guud ahaanba waan iska waraysanay intaas kadib macallimiinta madaarista ayaa hadalka qaatay iyagoo si weyn u soo dhoweeyey xamladan waxay muujiyeen farxad waxayna u arkeen barnaamij lagu xoojinayo muhiimadooda sharafta leh marka adduunyo kale haddii qur'aan nala siiyey inaan usii hanqal taagnahay nabigeennana waa loo diidey annagana wixii nabiga loo diiday calayhi salaatu wasalaam waana loo diiday marka waxa waye qur'aankaas weyn maadaama nala siiyey haddana meeshaan waxa la isugu yimid waxa waye qur'aankaas sidii loogu weynay lahaa ahalkiisa loo weynay lahaa makaanka lagu dhiga loo weynay lahaa wax walba loola nadaabi lahaa kor loogu qaadi lahaa loo sharfi lahaa qur-aanka xataa haddii la weynay diido su-aashiisii hadhow qiyaamaha taal xamladan ay ama walaayada ama maktabka dacwadu ay keeneen aadaan ugu qanacsannahay waa soo dhoweynaynaa aad iyo aadaan ugu qanacsannahay waa soo dhoweynaynaa waxaan ka mid ahay macallimiinta degmada galhareeri waana ku faraxsannahay xamlada magaceedu yahay xamlatul cinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlihi waa xamlo ku soo aaday wakhti loo baahnaa waxaan leenahay walaalaha maktabka xamlada qaabishanaa ilaahay subxaanahu watacaala khayr badan ha siiyo miisaankooda xasanaadkana allah u saaro waxay gudanayeen waajibaadkii ilaahay subxaanahu watacaala uu ku addoonsaday intii tabartooda waa ay guteen wayna baraarujiyeen waxaan u baahnayn bay noo sheegeen ahdaafta barnaamijka iyo waxaa weeyaan u daaranayna way farabadnaayeen waxaa ka mid ahaa in waxaa weeyaan la guto mas-uuliyadda qof walbaba waxaa weeyaan qoortiisa saaran ayaa ka mid aheyd waxaa ka mid aheyd in khaflada layska baraarujiyo ammaanadana si waxaa weeyaan waafaqsan sida shareecada islaamka ay qabto waxaa weeyaan loo guto in waxaa weeyaan laisdhiirogeliyo ahdaaftu way badnaayeen intaas ayaa ka mid aheyd walaaluhuna sida loogu tala ayay guteen si naseexo iyo waxaa weeyaan tawaaduc ay ku dheehan tahay marka intaas ayaan kusoo gebagabayaha xamladuna waxaa weeyaan sida loogu talagalay ayay u dhacday wakhti loo baahnay ayay waxaa weeyaan nasoo haleeshay ilaahay subxaana watacaala kuwa kuwaxa ku dheefsana allah naga dhigo ilaahay baa mahad iskale wax maaragtaahay noos nagu dul wareega oona imtixaama oo maaragtaahay diinkasu u yaallaa yidhaa allihina siiye ayaa mahad iskale cid aan cidu ka koreen cidina aysan canaanahaynin waxba ma qabsato ilmuhu haddii meel laysugu keeno haddii aysan waarid lahayn wax ma qabsadaan ilaahay baan u mahad celinay ka dambana walaayada islaamka oona muraaqabayday ayaan uga mahad celihaynaa socodkeeda iyo maaragtaahay juhdiga ay nagu baxsheen annagana ilaahay waxaan ka rajayhaynaa inaan maaragtahay arrimahooda iyo socodkooda iyo maaragta qulaasayntooda aan wax ku dheefno oon wax juhdiga hadda aan bixihayno aan sii bixinno oon sii labanlaabno insha allahu tacaalaa dhanka kale waalidiinta ka qaybgalay munaasabadda ayaa muujiyey dareenkooda farxadeed iyagoo sheegay inay ku qanacsan yihiin dadaalka laga wado madaarista sidoo kalena soo dhoweeyey xamlada islamarkaana sheegay inay garab istaagi doonaan horumarinta malcamadaha qur'aanka lagu barto waxaan leenahay marka munaasabadan mid qaali ah waaye agteenna ka ah waxaan lagu dadaalay raggii soo kormeeray oo soo arkay layaca ka jira meelaha qaybaha wanaagsan iyo qaybaha dhexdhexaadka ah iyo qaybaha liidana juhdigay bixiyeen ilaahay khayr badan ha siiyaan leenahay waxaan isku afgaranay in layaca ka jira wuxuu la egayaba laga saaro oo dhinac walbaba waxaan isku baraarujinay dhinac kasti in laga layac tiro hadday tahay xagga aqoonta qur'aanka iyo tansiixa iyo fahmiga iyo maaragtay ilmaha farbarkooda iyo hadday tahay guriga hoyga ah oo laysugu imaanayo oo haddii bukuuraya ardayda iyo macallimku ay joogaan ilaahay kalaamkiisana lagu barahayo intaba in maaragtay la dayactiro waa isu sheegnay waana soo dhoweynaynaa kuwii ardaydoodu diin qaadaan allah nagu daraan leenahay dad ay waxbarayaan ay kasii diin qaadaan oo macallimkii macallim dhala ayagan allah ka dhigaan leenahay haddaan hawaaridiinta aan ku garab istaagno ee mucalimiinteenna iyo maamulkeenna intaba sidii loo hormari lahay hadday tahay dhismaha dugsiga hadday tahay gogashiisa hadday tahay nadaafadiisa hadday tahay kawarqabidiisa annagoo ilaahay subxana wa tacaala u kaashahayna waxaan rajeeyaha insha allahu tacaala inaan isu kaasho doonno kunaan dadaali doonno ilahayna waxaan weydiisaynaa inuu noo fududeeyo oo na waafajiyo maktabka dacwada ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduud ayaa ah qorsheeyaha agaasimaha iyo mas-uulka hirgelinta xamlada muhiimka ah wuxuuna maktabku muujiyey in galhareeri keliya aysan ku ekaan doonina balse la qorsheynayo in dhammaan degmooyinka wilaayada laga hirgeliyo xamladan xamladan alcinaaya litacdiimi alqur'aani wa ahlihi waa mid ku salaysan in qur'aanku uu helo daryeelkii uu mudnaa dadka barayana la garab istaago iyadoo la faguraysa qaababka ay u shaqeynayaan madaarista waxbarasho ee wilaayada islaamiga ah ee galgaduuda maktabka dacwada wilaayada ba ayaa dowla diiniya u soo gebagabeeyey haweenka maraakiista deegaanka iidaale ee wilaayadaas warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkan bashiir muxiidiin abu ayman waxay ahayd dowro sharci oo qayb ka ah xamladii loogu magacdaray xadiidkii rasuulka sala allahu calayhi wasallam ee ahaa u tukada sidaad igu aragteen anigoo u tukanaya ay ka socotay deegaanada hoosaga magaalada baydhabo ee uu waday maktabka dacwada dowradan oo socotay muddo sagaal maalin oo xiriir ah waxay xambaarsanayd magaca xafsa bintu cumar iyadoona shicaarkeedu uu ahaa assalaatu nuurun waxaa si gaara loogu qabtay dumarka muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ee hoostaga magaalada baydhabo ee wilaayada baay muddadii ay dowrada socotay ayay gabdhuhu ku qaateen duruus sharci ah iyo casharo kale oo la xidhiidha salaadda ugu dambeenna waxaa soo gebagaboobay dowrada xafladdii gunaanidku waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo culimo salaadiin odayaasha dhaqanka iyo qeybaha bulshada sheekh maxamuud iidaalo oo ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya oo kelimad qiima ka jeediyey madasha xafladda ayaa dardaaran guud u jeediyey gabdhaha muslimaadka ee wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ilaahay towfiiq siin waafaji walbarasho geedka magelki belaan haddii leero boqolkii boqol iyo leerka urin belaanto walbardayd ilaahay kama hadi dadaalkina dadaalka dare geed halan dadaal walhalbarashada mahelee qof kasta intii wali barato iimanshani ziyaadee alla cawdowshiniya ziyaado nagade tarbiyata awlaadiyeni makeesa xigees lankadii walankasna si ilahay kacawda makasaw si musuun kale kelherida makasaw xagili kiliy oo ilahay kiliy makasaw xagi bani aadan kiliy makasaw xagidaad iskiliyana makasaw laakiin haddii balabarato ilahay diinshahentu wal ilahay kelata kasaasa wal ilahay kiliyana kasa ilahay xaga kalena wasuuna xaaliinleeyi marka meelin baahanya inaysan diinka ilaahay barataan humaantan laisku ilaaliyo ilahay dad ilaaliyo koro laisku ilaaliyo walbarashadii dhanka dadaala intaasi kadib waxaa goobta laga jeediyey kelimad soo bandhigaysa dowrada muddada ay socotay iyo duruustii ay beegsanaysay tan iidaala gabdhihii haafado iyo maraakiisii yaa may waa anta fadhiyaan geeka dowradii lan gebagabaay dowrada may baa magaasha leedahayn xafsa bintu umar shicaarshana may ahayn asalaatu nuurun hadaf jeena may ahayn tasiixu salaad yahay muddadeeda socotay dowrada may ahayd tisata ayaam satoosa daaragteedan socotay mugararka dowlada kabaa mahay manzilatu salaad manduumatu shuruudu salaad gasiidatu khayru nisaa'i risaalatu salaad yahayti dowlada ardayda ha ku qiibgalimay waa todoba markas oo idaarakayaal iyo macadkii khadiija bint khuwaylid hadilka darsiyeedkasay dulaabtii gabdhihii oo walkabaradayn daalibaadkii walkabaradayn yamay waa dowladii ha karodan daalibaadkii sugay mayna deereena tiradiyo guud lama boqol iyo afartan iyo shan gabrood yaa ku faa'iidaysati insha allah biidin illaahi may baasan lahaa khayrkii wanaagga gadadaana xamladaasina maybaan ka targalnay gudaad dadka muslimiinta ee salaadiyon dilku kusaha kitaabada lakagaadayna antaas waab dhigahaytan sidoo kale qaar ka mid ah dumarka wax ka barta maraakiista deegaanka iidaale ee loo soo xiray dowladda ayaa sameeyey bandhig cilmiyeed ku saabsan waxyaabihii ay ku barteen dowladda
التعريف لغة الدعاء واصطلاحا عبادة ذات أقوال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم ما حكم الصلاة المفروضة حكمها واجب قال تعالى ويقيم الصلاة ويؤت الزكاة وذلك دين القيمة أي يقيم الصلاة خمسة بوضوعها وركوعها وسجودها وخشوعها في مواقيتها وقوله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان وأخرجه مسلم على من تجب الصلاة تجب الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل كم شروط الصلاة وما هي
شروط الصلاة ثمانية وهي الإسلام العقل التلميذ رفع الحدث إزالة النجاسة ستر العور دخول الوقت استقبال القبلة marka gawayn yar oo cilmuhu ku hadlo ayaan ku sheegan haddii ilaahay arko alcilmu mablagu lqowmi dirwatu sharafi والصاحب العلم محفوظ من التلف يا صاحب العلم مهلا لا تدنسه بالموبقات فما للعلم من خلف العلم يرفع بيت لا عماد له والجهل يهدم بيت العز والشرف قوي رامي سيدري أم معلمين عالمت أشرفا أو أجل من الذي يبني وينشي نفسا وعقولا سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم قرون الأولى أخرجت هذا العقل من ظلماته وهديته نورا مبين السبيل وضبعته باليد المعلم تارة سدى حديثا وتارة مثقولا أرسلته بالتوراة موسى مرشدا وابن بتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع بيان محمدا فسقى حديثا وناول التنزيل maktabka dacwada maamulka islaamiga ee magaalada baydhabo ayaa sidoo kale tartan cajiiba u qabtay dumarka wax ka barta maraakiista ku yaala saddexda xaafadood ee deegaanka iidaale bismillaah unooya gabdhaha muslimaadka ku nool deegaanka idaal gabdhihii may baanaa dowridii hansooti yaana si tartanga galni sadhaa fadolan tartamay sadiidi may dharaayuse may kaalangalay xaafada salaaxudiin ya kaalankood gaatay xaafada lamaad maybwa axmed guray yayaana kaalanto lamaad gaatay xaafada sadhaad oo ah nuurul islaam yayaana kaalanto sadhaad gaatay mayba ka guulaysanay oonana siyayoonka wiinyi musxafka qur'aanka kariimka ya gaadani iyo hadiyaad kale oo kala duwan oo inta lanka xusu korne lanka sheego korne ya gaadani maybaanka mahadcelyaane ilaahay mahadcelyaane bacdallaahi maybaanka mahadcelyaane maktabka daawada muxaafadada baydhabo ayaan mahadceliyaana xamladan ay ka dhasheen dowraadka sharciga waxay weli si toose kaga soconayaan deegaana hoostaga magaalada baydhabo ee walaada baay halkaasoo si weyn uga faa'iidaysanayaan muslimiinta ku nool deegaanadaasi ruux soomaali ayaa ku geeriyooday shilgaari oo ka dhacay dalka zambiya haddaba warbixinta warkaasi waxaa inoo haya walaalkeen cabdiqani maxamed wararka ka imaanaya dalka zambiya ayaa sheegaya in daraawal soomaali ah oo ka howlgalayay dalkaasi uu ku nafwaayey shil baabuur oo saacadihii lasoo dhaafay ka dhacay gudaha dalkaasi shilkan baabuur ayaa yimid kadib markii gaari uu lahaa ninka soomaaliyeed uu kusoo duldhacay gaari kale taasi oo keentay inuu goobta ku nafwaayo qofka kasoo jeeda soomaaliya oo lagu magacaabi jiray cali bashiir mid ka mid ah dadka ku sugan waddanka zambiya si gaar ahna uga mid ahaa helada ninka dhintay ayaa baraha bulshada ku faafiyey muuqaal kooban oo uu kusoo bandhigayo sidaa uu shilka u dhacay waxa uu ninkan caddeeyey in ninka soomaaliyeed uu shilka la kulmay xilli uu hoos jiifay gaarigiisa wuxuu sheegay in gaari kale oo waddada marayay uu kasoo dhacay dalcad dheer oo lagu magacaabo daanjay ugu dambeenna ku yimid halka uu yilay baabuurka uu watay daraawalka soomaalida ah inaa lilaahi waina ilahi raajicuun inaa lilahi waina ilahi raajicuun gaarigaas gaariga ku jiifo waxaa ku dhex jira meydkii cali bashiir odaygii adeerkii cali bashiir ahaa ninaa asxaab nahay oo adeerkaya oday ah oo waxa weeye xalay isagoo iska badqaba gaarigiisa halkaa intuu ku baakintay iska seexday baa gaari dalcad dhanjahil zambiya ku taalo oo dhanjahil biika meel la yihahdo u dhow dalcad dheer oo dhanjahil la yidhaahdo gaari ka soo fakaday baa gaarigii galay wakaas waxaa weeye gaarigiisii dhinacna u riday tareelihiisii wuxuu watay isagiina wuu ku jiifaa biinkii wakaa goosay kan waxaa weye soo fakaday kan hadda halkan yaalla laa xawla walaa quwata illa billah cali bashiir nin odaya oo akhyaar u ahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay ha u naxariisto gaarigaas watay isagaana iska lahaa ilaahay ha u naxariisto ilaahay u naxariisto kulli nafsi daa'iqatu lmowt qof kasta waxa weeye wuxuu isagu qorshaysan maana qorshe kale uusan ka warhayn baa imaanaya laa xawla walaa quwata illa billahi caliy alcadiim raraaya aan usoo duceeya odaga cali bashiir ahaa saaxiibkay marna adeerkay ahaa ilaahay u naxariistay usoo duceeya ninkan dhintay ayaa ka mid ahaa dadka soomaaliyeed ee ka shaqaysta waddanka zambia waxayna tani qayb ka tahay dhibaatooyinka ay la kulmaan gaadiidleyda soomaaliyeed ee ka howlgala wadamada dibadda warbixinta warkaasi waxay u dambeysay warkii fiidnimo ood ka dhagaysanayseen idaacadda islaamiga andalus assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu